wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ay soo faarujiyeen fariisimayaashii ay ku lahaayeen deegaanka xawaadley iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaas arrintan ayaa daba socota dil ay maleeshiyaadka macawiisleyda degmada ceelbaraf ugu geysteen toddoba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka muuqaal ay iska soo duubeen askarta ayaa lagu arkayaa iyagoo isaga baxaya furumihii ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe marka laga yimaado tacadiyaadka ay askarta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada u geysanayaan dadka rayidka ah waxaa marar badan dhacday in iyaga qudhooda uu dhex maro dagaallo ka dhasha khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidaba hadda ku dhacday ku dhowaad toban askari oo ka tirsanaa dowladda federaalk oo lagu laayay degmada ceelbaraf